gudoomiyaha degmada Barawe ee caasimada koonfur galbeed Soomaaliya Cumar Sheekh Cabdi Shafana ayaa sheegay inuu ka badbaaday isku day dil oo la doonayay in lagu qaarijiyo mid ka mid ah ilaalada gudoomiyaha iyo qof rayida ayaa ku geeriyooday tacshirad lagu furay gaarigii uu saarnaa gudoomiyaha sidoo kale waxaa ku dhaawacmay mid ka mid ah ilaaladiisa iyo qof rayida oo aaggaasi marayay gudoomiyaha ayaa sheegay falka lagu weeraray inay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan ciidamada militariga ee fariisin ku ah degmada baraawe istaafkiia markay degteen xabad ayaa lagu lagu bilaabay istaafkiia meesha lagu dilay waxaa kaloo maanaa istaafkii labaad ayaa maanaa haddana lugta loogu dhuftay xabada loogu dhuftay taqriiban maanaa waxaa xabado laygu soo shubay ilaa soddon xabadooda laygu soo shubay iyo afartan xabadood ilaaheyna wuu iga badbaadishay laakiinse waxaa ku dhintay laba qofood wiil staff ahaa oo nabsugid uu ka tirsanaa iyo wiil boolis uu ku dhaawacmay iyo nin rayid oo maanaa wiil oo dhalinyaro ah oo sideed jir ah ku dhintay koley meydkaas hadda waa naag yaala alxamdulilahi rabbil caalamiin dhacdadaasa maanta ay qabsateen marka ciidamada falkaasi ka dambeeyay ciidamo noocee ayay ahaayeen ciidamada militariga waayo qaybteeda degmada baraawe runtii taliyihii oo mana staafka u ahayeena meeshuu fadhiyey markaa dhacdadaani ugu dhaceysay gaarigeyga hadda kula hadlayo wuxuu dhaxya maanaa wuxuu dhexyaalay jagboontii ayuu maanaa hadda meesha maanaa ku burburay sababta ka dambaysa marka in lagu weeraro ma ogaatay maxay tahay atos ma garan kari ani maamul degmaa ahay ayaa mas-uuliyad ayaa maanaa iga saaran keliya waxaan usii socday xarunteeda shaqadii usii socday habaar habaar saacadii marka ay aheeday sagaal sa iyo laba iyo toban daqiiqa ay aheeday markii dhacdo noocaas ay farsanaysay alxamdulilah waana ka eentay ilaahiyna wuu iga badbaadishay alla dila ayaa dhinto keliya taliyaha ciidamada milatariga degmada baraawe ee caasimada koonfur galbeed soomaaliya cabdiraxmaan cilmi jimcaale oo isna aan la xiriira ayaa ii sheegay in dhacdadaasi aysan ahayn mid ku talagal loo weeraray gudoomiyaha degmada baraawe balse kala shakay ilaalada gudoomiyaha iyo ciidamada milatariga uu soo kala dhex galay isagoona intaasi ku daray in muddooyinkii ugu dambeeyay ay baadigoob ugu jireen gaari qarax oo la sheegay inuu ku jiro gudaha degmada baraawe gaarigu sow usoo kacaya asagoo weliba leyrku u shidan yahay cadoosh ayuu birtii oo ciidanku ay difaaca uga jireen oo kusoo dhiftay inta kusoo buurlaaray ayuuba kusoo dhiftay wiilkuna daaqada wata iska jiro laba xabo ciidankii soo geshay taliya gudoomiyaha wuxuu idinku eedeynayaa in ku talagal aada u weerarteen ku talagal uga aanaa weerarin hatoosh sida runtaa anagu waxaan raadinaynay difaacna aan uga jirnay baadigoobkiisa iyo maaragtay baaristiisana aan aanba markii wadnay gaarigaas qaraxa noocaasna ah ayuu catoosh ahay guddoomiye ma aanaa weerarin awal horaan weerari lahayn waxa weeye degmadiisa iyo iyo maaragtay iyo ilaalintiisaa ku jirnay intaasoo sano catoosh waxa weeye been iyo barobagaado lama rabo sidaasaana wax u dhaceen sidaasaanan maaragtay ciidamada difaaca ugu jireen qaraxaasaanan waxa weeye magaalada ku jira maaragtay ayaa aan aan hawlihiisa ku jirnay xaaladda degmada baraawe ayaa saaka degan waxaana soconaya dadaallo lagu qaboojinayo xiisadda ka dhalatay tacshiradda lagu furay gaariga guddoomiyaha degmada baraawe mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo